toddobaadkana barnaamijkeenna waa go-aankaaga waxa uu ku saabsan yahay oon ku eegaynaa dhallinyarada soomaaliya ku sugan iyo weliba doorka ay fanka iyo sugaanta ku leeyihiin tan iyo markii ay dagaalladu ka dhaceen soomaaliya waxaa hoosu dhacu ku yimid fankii soomaaliya gaar ahaan heesihii taasoo igu wacnayd burbur ku yimid dhammaan qaybihii kala duwanaa ee fanka khaasatan lixdii sannadood ee lasoo dhaafay kooxaha islaamiyiinta ee maamulayay gobollo badan oo ka tirsan soomaaliya ayaa waxay mamnuuceen heesihii iyo qaybo kala duwan oo sugaanta ah taasoo niyadjab ku reebtay dhallinyaro fara badan oo fanka aad u jeclayd hase yeeshee xiliyadan dambe waxaa soo bidhaamaya in fankii iyo heesihiiba uu dib u soo noqonayo markii kooxaha islaamiyiinta laga saaray gobollo badan iyo deegaano badan oo ay ka talinayeen haddaba wariyaha v o eda saynab abukar ayaa warbixin ay muqdisho ka soo dirtay ku eegaysa dhallinyarada iyo doorka fanka iyo weliba saamaynta ay ku reebtay mamnuuciddii heesaha la mamnuucay
ma ahan hees si dhab ah u soo baxday hase ahaatee waxay ku jirtaa tijaabadii ugu dambaysay goobtan waa xarun ay leeyihiin dhallinyaro ku lug leh fanka inkastoo weli uu dib u dhis ku socdo tiyaatarka qaranka misena halkan waxay halbeeg u tahay si qof walba uu ugu tijaabiyo codkiisa fanaannimo si uu ugu warhayo inuu yahay mid dhan walba ka dhammaystiran sidoo kalena mustaqbal hami ah ku leh fanka walow mararka qaarkood ay dhici karto in ay qof walba dib u xusuusiso tartankii heesihii hirgalay ee barisimaadkii ka dhici jiray golihii murtida iyo madadaalada national tiyaatar aniga magacaygu waxaa weeye cawil xirsi goladiid waxaan ahay guddoomiyaha kooxda deegaan intaana deegaan noqon ka hor waxaan ahayn dhallinyaro is aruustay urur la yidhaahdo ururka wacyigelinta ama kicinta iyo wacyigelinta ururkaasi aan samaynay kadibna ururkaas wuxuu su rogay inuu ku darsoomo urur kale oo la yidhaahdo golaha isutanka dhallinyarada gidso isaguna waa sii kobcay wuxuu noqday farqa sii badan dhallinyaradii markaas waxay ahaayeen wacyiga waddanka aya wuxuu ahaa wacyi colaad ayaa lagu jiray oo dadku inta badan dagaaladii ay ku jireen annaguna waxaa markaas kaaloweyn ka qaadanay sidaan uga qayb qaadan lahayn nabadgelyada sia u dejin lahayn dadka soomaaliyeed iyo dhallinyarada dabka lagu shiday ee dagaalka la geliyey ilaahay waa nagu guuliyey dhallinyaro badan aan soo celinay waxaan samaynay koob lix iyo tobanka degmo ah oo dhallinyarada ciyaaraan qabanay maasha allah kadib waxay noqotay waddanka horumarkiisii inaan qaab weyn ka qaadano waxayna u jalleecneen kadib dhankii fanka fanka maadaama uu yahay sugaan sugaantu ay tahay shay qaaliya oo dadkii hore ay message ku bixi jireen gabayada iyo sugaanta iyo waxaan taas u aragnay marka in fankuu yahay kaalin weyn ka qaadan karo wacyigelinta cawil ayaa dhanka kale xusay inay rajaynayaan in ay curiyaan suugaan dhaxalgal ah oo tilmaam wanaagsan ka bixinaysa qiimaha nabadda dowladnimada iyo wadajirka shacabka soomaaliyeed annaga ahmiyadda aan leyn waxaa waaye dhallinyarada soomaaliyeed inaan wacyigelinno oo aan ka soo celinno colaadda iyo dabkay ku jiraan ummadda soomaaliyeedna ay heer gaarto weliba nabadgelyada waxa ugu daran oo maanta laga shaqaynaya waa nabadgelyo ahmiyaddeen waxaa waaye waddankeenu nabadgelya in aragno sidaan u wacyigelinayno oo dadka tus qiimaha nabadda ee leedahay ee leedahay intaa keliya weyaan weliba waxaan qabana workshop oo ka hadlaya nabadgelyada maasha allah dhalinyaro badan baa qaadatay dhalinyaro baa ku guulaystay kuwan wax bannay ayaa hadda waxgeliyay dadka qaarkood kooxdan waxaa ka mid ah ubad ay dhaleen fanaaniin caan ah sida xamdi cabdi tahliil warsame oo ii sheegtay in kaalin muuqda ay ka geli doonaan fanka soomaaliyeed iyo barnaamijyada lagu horumarinaya bulshada ee ka socda magaalada muqdisho iyo gobolada dalka soomaaliya cabdi tahliil warsame maadaama uu aabbahay fanka igu dhalay intaas sano uu ku soo jiray hobbigayga iyo hamigayga wuxuu siiyey inaan fanka ka qayb qalo jacayl aan u qabo anigoo yar ilaa hadda rajada aan ka qabo waddankeenna maasha allah annagu waxaan tagnay koodi luuliya xataa iyadoo ku meelgaarkii lagu jiro koodi luuliya waxaan ka qayb galnay afgooya ku dhignay haddana waxaan jecelnay meelo badan marko jawhar balcad inaan sii faafino intii wacyigelinta intii tamarteenna ah aan soconno waxaad dadka tusaysaan amaba aa usoo bandhigaysaan maxay tahay heeso badan waxaa ka mida bulshada heesa bulsho deegaanka hees aan ka qaadna waxaa ka mid a heeso badan oo wadaniya hees oo aniga qaar ahaan aan qaaday haddaan kugu saxwinaya sidan ku sugaayo sidaadaan u soo socon siriqbow dhacayse waxaa wiil wiil wiil sidaada tarararan ama kaasitoo jira tiriririn waa hees jecel saan filay miraha iyo laxankaba waxaa iska lahaa aabbahay cabdikahiil warsame muusigana waxaa saartay kooxda deegaan degmooyinka muqdisho iyo gobollo muddo ka badan lix sano ka caaganaa heesaha riwaayadaha daawashadooda iska daaya inay ka dhagaystaan warbaahinta markii ay mamnuuceen islaamiyiintii ka arrimanayay guud ahaan dalka ayaa kasoo dhex muuqday meelaha fagaarayaasha iyadoo kumanaan dadweyneana ay qaab daawasho ahaan ugu yimaadaan taas oo ka marakacaysa in isbeddel uu dalku ku jiro qadar cali saanu ayaa v o a u sheegay in ay adkayd xilligaasi sidii wacyigelin loogu sameyn lahaa magaalo sannado shacabka ku noolaa ay marti u ahaayeen fikrado isdiidan colaado ahli ah iyo dowlad la-aan waxaan ka hadalnay een, weynaynta iyo ogaalka nabadda markii aan muddo wacyigelinteeda soo wadnay waxaa ugu horeysay degmada howlwadaag oo laga bixiyey een, ah, qolada yidhahda al-shabaab maalintii laga bixiyey laba maalin kadib riwaayadan ka dhignay oo soo dhammaatay siddeed saac iyo bar habeennimo waxaan ku xijinnay degmada huruwa oo aan sidaan ku xusuusto innagoo barnaamijka dadweynaha u dhigayna hubiyaha oo noogu soo dhacaya meel noo jirto labaatan tallaabo labaatan iyo shan tallaabo waxaan nahay dad aad iyo aad usoo jelma murxay een, eh, f- een, dhahdee een, kowda luulyo ee hadda aanu ka soo gudubnay shabaab oo afgooya laga saaray inaan tagno iyadoo bandow ah inaan kowda luulyo halkaas ku dabaaldegan oo aan calankii saarno saanu waxa uu ka hadlayaa ahmiyadda fanka uu ku leeyahay bulshada marka loo eego dhinacyada wacyigelinta iyo hanuuninta ummadda dhammaantood inay wada fanaan noqdaan inaan annagoo dhan wada heesno haddana annaga aan isdhegaysano nuxurka ka dambeeya ee ku jiraa waxay tahay fanaanku horta qabiil malaha seenabey wuxuu ka soo jeedaa ina organ ayaa la yidhahdaa wuxuu ka siiyaa ina gitaar ina beys ina bateriisti ina bonga way isku abtirsadaan kan australia ku nool iyo kan afrikada bari ku nool waa walaalo isku hoyo isku aabo hodan cali axmed badbaado waxa ay ka mid tahay dhalinta ku lug telefanka waxaana weydiiyey kaalinta heesaha iyo fanka uu ku leeyahay noloshooda kan waxaa sawiyo waxaan aaminsanahay inuu yahay dareen ugu beernaabo ilaa sagaal jirkayga sidaas ayaan waxbarashada xataa marka la ii diro iskoolka dhasa u gumbi jiray waxaan aadi jiray meelaha la isugu imaado markaa si weyn heeso wadani iyo jacayl intaba waan qaaday jacayl ayay ahayd dadka qaar markay maqlaan wadani u maleeyaan laakiin waa jacayl indhoosa uma fogaagan jacaylkuna kuma badqabo haddee ruuxi ibadayaye baxnaana u sheega inuu inuu yahay midaan ka baqin barbaartaan wada qorniyo bulshada kaanu gaaxishin barbaartaan wada qorniyo bulshada kaanu gaaxishin kalgacayl ugu baaqaya hadduu yahay midaan ibixin badbaada xaggee jirta
cabdifataax faarax cadow oo dhowr kooxood oo fanaaniin oo ka jira magaalada muqdisho la shaqeeya ayaa sheegay in kusoo biiritaanka fanka uu dulqaad adag u baahan yahay inkastoo uu xusay in horumarka waddanka ay door weyn ka qaateen islamarkaana fanka uu yahay mid udabdhexaad u leh bulshada
waxaan ku soo bandhignay ii sheeg heeso oo wadani ah waxaa kale riwaayada jaceyl xatii aan ku ji- aan ku jilna way jiraan ee degmooyinka hoy lagu nagaadiyo imisaan irdoogliyo hubaanta kululay hanti wixii aad jeceshahay naftu haybiinaysana hareertaada maan dhigin hoogiyo dhibatada hadimada dad kale wado wadigow hantaago si daba hubleeye haye nabade goor kale haye nabade nabade goor kale si kastoo ay tahay arrimahan socda ayaa loo arkaa in uu dhiirigelin weyn u yahay soo noolaynta fanka iyo dhaqankii burburay laba iyo labaatan sano ka hor saynab abuukar v o a muqdisho
welina waxaad dhegaystayaal dhegaysanaysaan barnaamijkeennii waa go-aankaaga oo aad caawo kale ka dhegaysataan laanta af soomaaliga idaacadda v o e da dhallinyarada ka sokow heesaha iyo myuusikada waxay sidoo kale door soo kordhaya ku leeyihiin dhinaca curinta iyo halabuurka suugaanta soomaalida waxaa haatan jira dhallin fara badan oo abuura suugaan ay ku cabbiraan nabadda iyo weliba isku soo dhowaanshaha dhallinyarada dhallintan wax curisa waxay si weyn u daneeyaan fanka iyo suugaanta iyagoo markaasi dareemaya qiimaha afka hooye uu leeyahay waryaheenna ismaaciil xuseen farjar ayaa warbixin uu hargeysa ka soo diray ku eegaya doorka dhallinyarada ee dhinaca halabuurka iyo weliba curinta qaybaha kala duwan ee suugaanta inkastaoo kelmadda hal abuurnimadu ay koobayso macnayaal kala duwan haddana haddii aynu ka hadalno ama sawir ka bixinno doorka dhallinyaradu ku leeyihiin dhinaca hal abuurineed ee suugaanta waxaynu dareemaynaa in xiliyadan dambe ay yihiin lafdhabarta ugu muhiimsan haba u badnaadeen dhinaca heesaha hase ahaatee dhinacyada kalena kama madhnaa marka laga hadlayo curinta suugaanta xilliyadii hore waxaa caan ka ahaa dhaqanka soomaalida dhexdiisa gabayga kaas oo xataa lafdhabar u ahaa gudbinta dhaqanka iyo taariikhdaba waxaana lagu xasuusan karaa in badan dhinaca ragga hase ahaatee waxaa jira hablo dhallinyaro ah oo iyagu beegsaday ama u baydhay xilliyadan dambe in ay dhinaca ragga kula tartamaan gabayada codkaas aad maqlaysaan waa hooda ayaan suldaan cabdiraxmaan waa gabadh dhallinyaro ah oo madax u ah xarun dhaqan iyo wax akhris oo lagu magacaabo maxamed mooge oo ku taalla magaalada hargeysa waxaan ku booqday xarunteeda aniga oo kala sheekaystay dhallinyarada iyo dhinaca curinta suugaanta dhalinyarta iyo hal abuurku wakhtigan waxaad moodaa inay si u yaro wada jaan qaadayaan dhalinyartu wakhtiyadii hore kumay badnayn saaxadda hal abuurka ama way ku yarayd ama afkoodu qiimuhu leeyahay may fahansanin ama way ka daahnayd xikmada ballaadhan ee dhex yuuruurta suugaantooda hidahooda iyo dhaqankooda laakiin iminka waxaynu odhan karnaa dhalinyartii si weyn bay ugu baraarugtay afkoodu inuu af hodana yahay inuu afqaniya oo ay wax kasta kaga kaaftoomi karaan uu yahay haddaan imaadooda dabcan dhinaca halabuurka hablaha weliba gaar ahaan dhinaca gabayada iyo dee dhinacaas adig aada lagu hasto hodayaane dhalinyarada iyo nabadda weli ma jirtaa maanso ama ereyo aad ka tirisay oo gabay ah dhalinyaradu runtii waxaynu odhan karaynaa waa midida labada af leh waa taa ku badhaadhaysa marka ay nabadu jirto ama ku guul daraysanaysa marka ay nabaddaradu timaado way jirtaa maansaantiriyo oo waqti fogba runtii imika noqonaysa waxay ahayd waqtigii barakaca ballaadhani ka taagnaa soomaaliya halkan somalilan ay usoo dad badani imanayeen baa waqtigaas aan isweydiinaya nabadda qiimahay leedahay runtii waxay odhanaysaa maansadani nasri eeba bixiyey iyo niqiyo roobkuudi iyo nalkuu baxa oo iftiimiya nasteexa nolosha weeye nasiib dadisdheeriyahoo ninkii helay nimcaysto oo nabdiga uu ka dogoo nasto ku nagaado oo naxliguquu kaga hadho nasteex u horseeda iyo nabadi waa nolol macaan nafleyda alla uuma ee unkee uu abuuray ee arlada guudkeeda joogta itaalyaraheeda iyo aragti ka ugu weyn yaday wada raadiyaan oo nabdiga ka wada rabaan oo nabadi waa nolol macaan ismaaciilow udhaanjadu dee geed la gubay oo dabka qiiqaya ma hoos gashee geed ay isleedahay dee waayadan malaa uu joogayaabay doonataayoo yacni nabad bay raadsataa maroodigo nabad buu raadsadaa qofku nabad buu raadsadaa nabaddu sida aan sheegayo waa nalkaa iftiimaya ee nolosha nuurinaya ee qurxinaya ee sharafta iyo milgaha u yeelaya luuqda sidee baad ugu luuqaysaan adiga gabadh marka gabayasa la maqlo midhaha sidanun baad u tirtaa mise waxaa jira hab loogu luuqeeyo gabaygo ka duwan akhriskan oo kale horta ismaaciilow runtii malaa gabadh iyo gabay marka la maqlo dadku wax badan bay isweydiiyaan laakiin iminka laga hilbax baan filayaayo dee in badan baanu saacadda halabuurnimada kusoo jirnayba aanu yaraanaba eh runtii tani waa maanso sidaas ay tay uun baan erayadeeda u aqriyaa laakiin waa jiraan gabayo aan ku luuqeeyo hoyaalay hoyaalaydeennii hore aan ku tiriyo laakiin bal midna maqashiy dabcan dad baa xiiseynaya inay maqlaan ereyo habkii bal hoyaaladii hore soomaalida caan ku ahayd ee la maqli jiray run ahaanti waxaaba jira de gabay aan suxufiyiinta u tiriyay ama fogaani waqtigii la diray wareeya cabdisalaan sheekh sheekh xasan sheekh xasan oo runtii ahaa waryahoon kebil muqdisho uga warrami jiray waxaa ka mid ahaa ereyadiisii hoyalayey hoyalayey hoyalayey hoyeelo hooye hoyalayey hoyalayey hooy suxufiga dayacan awadaan ku dan leeyahay odada gabayadan ku wadaa doorkan maantaahoo adigaan madaalo u dareen kula wadaagayee dil intii lagu geystaye dabin lagu qoolay diif iyo dhibaatiya inta daraya ku gaari daralee dubaaqay dhibto jiirku damaqooye xiisduugidiisii markaan dheeday damaqeeda durdurbaala mooday ilmada qoysay diraacayga sawaa qoraal daayinoon laga dulboodaynee haw dabcina dhibaatada intuu xaqu dilaacayee warka duuba badhna daabaco dunida gaarsiiya warka duuba badhna daabaco dunida gaarsiiya malaha inankabyaysa hoyaalaydi waa la yaabayadabcan ha aad iyo aad aad iyo aad su-aasha ugu dambeysaan ku weydiiyey dabcan iyagoo barnaamijka ay marti kalena maanta nagala qayb qaadan doonaan dhallinyarada iyaga ma jiraan haddana waxaa jira wacyigelin dhallinyaradii tahriib bay barteen maandooriyaal baa halis ku haya arrimo badan baa dhallinyaradii dabcan dhinaca marka wanaagsan laga tago dhinaca xunna inta badan soo waajaha ma jira sugaan ay dhallinyaradan hal abuurka ahi ay ugu talagalaan oo dhallinyarada laftigooda ay wax isugu sheegto horta walaal way jiraan haa suugaan badan baa jirta qaar tahriibka lagaga hadlaa jira qaar lagu waaninayaa jira runtii maansadaydana dhalinyarada la hadlaysa beyd ka midoon idiin tirin doone maansadan waxaa ereyadeeda ka mid ah dhalintii dalkayga dhuuxiyo laftiiyo kuwa ani dhigayge aan ku dhaadanaye dhulku naga dhexeeye dhaqan aan wadaagne dhabbada islaamkana dhab ugu aroorow marna lama dhaafaan iyo lafta dheere dhabarkee daluu ka dhaqaaqiyo dhaayaha indhaha ee dhowridda u rooniyo dhagaha maqalkiiyo dhugashada uucan iyo gacmaha hawsha dhaliye daluu ku dhargayo ma intoo dhaqaaqdaan oo hadalka dhaaftaan dhab muwaadinnimo iyo dhuljacayl astaysaan dhaxal muuqda reebtaan ubadkeennanaan dhalan dhigaal u samaysaan marka dhallinyarta soomaaliyeed guud ahaan meel kastay ku nool yihiin waxaan leeyahay runtii ka fakera mustaqbalkiina u fakera suugaantiina u fakera dhaqankiina u fakera inaad wax hal abuurtaan u fakera inaad soo kordhisaan wax qiimo badan oo ubadkaynu dhalna iyo kuway dhalaanbay naga dhaxlaan runtiina xaruntan kaydka hidaha iyo dhaqanka akhriska iyo qoraalka ee maxamed mooge qof kastoo afka soomaaliga ku hadla meeshu doona adduunyada ha kaga noolaade waa xarun furan waa xarun runtii aniga qiimo wanaagtayda ka samaynaysa waa haddii aan furnay oo aan ku guulaystay runtii ikhtiraacieedii intii iga caawisayna salaaniya hambalyaan hawada u marinaya meelaha sida aadka ah dhallinyarada loogu xasuusanayo xiliyadan dambe waa dhinaca heesaha maxamed cabdi wabax dabcan nin dhallinyaro ahna waa tahay dadkuna inta badan aad bay ku xasuustaan lakiin waxay aad ula yaabaan nin dhallinyaro ah oo dhinacii hal abuurnimada iyo curinta islamarkaana indhala qaar badan kaga horeeya xagga anigu waa runtaa ismaaciil nin dhallinyaro ah de horta weli dhallinyaraan ahay oday mihi hal abuurnimadu waa xigmad ilaahay bixiyo horta ma laha yaraan ma laha weynaan hal abuurnimadu waa wax ku yimaada hiddo waa dhaxal haddii maalan reerkiinu uu reer suugaaneed uu ahaa waa waxaad ka hidaysato waa wax maxaan ku idhahdaaye awow iyo awow iyo kaab iyo kaab soo jiitama kole yar kaftame dabcan nin indhala baa tahay laakiin dad badan ba waxa isweydiin karaan xageebaad adigu dabcan taariikhdii waad la socotaa gabayadii horead inta badan aad marar kusoo halqabsataa sugaantii hore aad ula socotaa xagee baad ka keentaa sidee ula socotaa waxaan ula socdaa anigu horta de waxaan ahay dhegmaal dhegmaal baanahay qofkuna markuu dhegmaal yahay dadka waa ka aragti dheeryahay waana ka wax ugaal badan yahay wax badanoo dadka caadiga ah oo aan dee dhegmaalka ahayna aanay ogeynba qofka dhegmaalkaahi uu ogyahay marka anigu runtii suugaantii abwaanada taariikhihii abwaanadii hore kuwii dhexe kuwaad hadda runtii suugaanta aad baan u dhegaystaa waxaa jirta gurigeyga hadda waxaa ii yaalla cajlado badan badan badan baa ii taalla marka runtii aad baan suugaanta u xiiseeya aad baan waanu leeyahay waan gartay aan kasoo jeedo iyo waa gabyaano waa
su-aal haddaan ugu dambaysa ku weydiiyo dabcan dad badan baa xiiseynaya bal inay afkaaga murun ka maqlaan heesaad tirisay oo kale dabcan waxaad sheegtay inaad music saarin lakiin bal hees ka mid inaad namaqashii sidoo kale ha waa jirtay heesaan tiriyey heesaan tiriyey laakiin music ma aan saarin ina yahay daruurtii ulalalan sida diriiri ka cawleed dadka raalligeliso diirkiioo jidhkeedii ulalalan dusha xaadu kayftu dhalalan hooyadeedii dihaatiyo u duceeyey aabuhu heestaasoo kalea ka mid ah aad ba maasan dad badan la dhici doonaan baan filayaa aad baan kaaga mahad celinayna wakhtigaaga fiican aad nala qaadatay aad baad umahadsan tahay aad iyo aad baad umahadsantihin dhammaantiina wada wada salaamaya ismaaciil xuseen farjar v o a hargeysa
laanta af soomaaliga idaacadda v o eda ayaad weli naga dhegaysanaysaan iyo barnaamijkii waa go'aankaaga barnaamijkeennan waa go'aankaaga waxaan had iyo jeer uga hadalnaa arrimaha iyo waayaha kala duwan ee dhallinyarada soomaalida caawana barnaamijkeennu wuxuu ka hadlayaa dhallinyarada iyo doorka ay ku leeyihiin fanka iyo sugaanta dhinaca baraarujinta iyo guubaabada waxaa jira kaalin weyn oo muuqata oo haweenka iyo gabdhuhuba ay ku leeyihiin oo ay ku cabiraan dareenkooda dumarkan ayaa sugaantooda u adeegsada dhinacyada joojinta colaadaha iyo weliba dhiirigelinta nabadda faadumo yaasiin jaamac wariyaha v o eda magaalada boosaaso ayaa warbixin ay noo soo dirtay qayb ahaan ku eegaysa doorka faneed ee haweenka ee dhinacyada nabadda iyo weliba joojinta colaadaha dagaalada sokeeye kuwooda ugu kharaari waxaa la sheegaa inay dhex maraan qoysas nolosha si weyn u wadaaga marka loo eego daaqa biyaha iyo deegaankaba waxaa kaloo iyana aan meesha ka maqnayn in saaxiibo dhinaca siyaasadda aad isugu dhowaa uu dhex maro dagaal si fudud uga dhasha damac siyaasadeed iyo kala duwanaanshaha fikirka colaadaha ayaa waxaa ku dhinta dad fara badan oo aan waxba galabsan iyo dagaalyahano kuwa badan oo birimageeda ahna waxaa loo dilaa aana qabiil haddaba qaar badan oo ka mid ah suugaanyahanada soomaaliyeed ayaa waxay isu xilqaameen sidii ay u damin lahaayeen colaadahan waxaana ay goobo badan ka jeediyaan gabayo buraanburo iyo suugaan ku wajahan daminta colaadaha kuwaasi oo ay ku baraarujinayaan bulshada soomaaliyeed dhibaatada iyo xumaanta laga dhaxlo dagaalada sokeeye iyagoo ku muujinaya xiriirka walaaltinimo kandarisnimo iyo wada noolaanshahaba abwaanad johre muuse jaamac waxa ay inoo sharaxaysaa kaalinta ay suugaanta uga qayb qaadato joojinta colaadaha sokeeye waxaa kaloo aad maqli doontaan tixo buraanbur ah oo ay nabadda kaga hadli doonto kuna muujinayso foolxumada dagaalada sokeeye annagu waxaan kaga qayb qaadanaa suugaan baan kaga qayb qaadanaa hadba sida noola muugato suugaantaas waxaan leenahay meel dheer bay gaaraysaa saa waxay gaaraysaa dadkii dirirayay beelihii dirirayay iyo wixii dirirayay oo dhan bay gaaraysaa waxayna ka qayb qaadanaysaa baanu leenahay nabadda waxaan kaga qayb qaadan jiray dadkan waa dad walaalo ah diriraya waa dad isguursada waa dad isku meel degan waa dad weligoodba maxay ta soomaaliya oo dhammi waxay isu tahay wiil iyo abti maxay ahaytay saasayna ay ay maaragta aan uga qayb qaataa marka buraanburkiina waa kan ragaan kala guurihahayn oo aan kala go-ayn xididku gaamureeyo weligood isku huursan jiray gabanadii ay dhaleheen gofka cararayaan wiilu geylamaya gurigii awowihiis intuu abtiyahashigohow rooco gadaalu baxa usedigoo soho gurmaaday oo gantaala sida waayahay kaas waxaad ku muujinaysaa dabcan xididtinimada iyo sida dadku ay isugu xirmaan soomaalidu markay isguursadaan maxaad kaloo kaga qayb qaadatay jahor kaga qayb qaadatay dadku inay yihiin walaalo oo wada dhasheen oo wadar yihiin oo aysan kala bixi hayn oo meel la kala tegi hayn haddii la diriro iyo haddii laysdilo iyo haddii layswaayaba garba iswaaye inay yihiin laakiin aan la kala tegi hayn taasna maxaa ka tiri taasna waxaan ka idhi wadanihiyo beerkaiyo waxyahaa tihiin wareega kaleeto wiiliyo abtaa tihiin walaalii wada dhashiiyo wadarti baa tihiin iwaalisow maaha waxaa laysu weeraraa dabcan sugaanta marka warbaahinta aad mariso ma kaga qayb qaadataa munaasibadaha iyo goobaha ee laysugu keeno beelaha ama maamulada ama isqabadku meelaha uu ka jiro waan kaga qayb qaataa sidii beelihii raga ku diriri jiroo kaleetaan tegey waxaan tegey meesha la yidhaahdo baran oo laba beelood aad iyo aad isu dilay oo rag badan iska laayay aan isu keennay annagoo dumar badanah inkastoo dadka suugaanta tiriya ay rumaysan yihiin inay gudbiyaan fariin maqal ah oo gaari karta bulsho weynta soomaaliyeed ayaa waxaa jirta horumar dunidu ay ka samaysay casriga cusub taasi oo ciriir ku haysa fariimaha suugaanta lagu gudbin jiray qarniyadii hore axmed yaasiin ayaa rumaysan wadiiqooyin kale xilligan ay ka fiican tahay in looga gudbo in suugaan wax lagu gudbiyo runtii suugaantu wakhtigii hore bulshada waxay mar walba eegi jirtay gabayaagu waxa uu yidhi ama ninka heesaha wuxuu tiriyey kadibna taasi waxay ka qayb qaadan jirtay in ay bulshadu ay colaad huriso waxay kaloo ka qayb qaadan jirtay in ay dadku ku nabadoobaan oo nabad lagu dhex dhigo wakhtiga hadda la joogo waxaad moodaa in ay gawaabsi tahay leannahu bulshadu waxyaabo badan ayay guda galeen waxyaabahaas oo ka gedisan suugaantii qaabkii wax loogu qaadan jiray runtii ma moodid leanno hadda magaalooyinka ayaa la wada yimi dadkii reer guraagi ahaa wakhtiga hore dadka soomaalida waxay ahaayeen dad reer miyi ah hadda waxaad moodaa in dadku dhammaan magaalooyinka lasoo wada galay marka magaaladu in badan jaanis looma hayo in la dhagaysto gabay ama waxyaabo kale oo micnihii dee runtii suugaanta ka mida marka sidaa daraaddeed xoogaa waxaad moodaa hadda inay tahay wax ku qaadashadeedii mid yaraatay abwaanada soomaaliyeed ragga iyo dumarkaba waxa ay suugaantooda kaga qayb qaadan karaan hurinta colaadaha iyo nabad ku soo dabaalidda goobaha ay colaaduhu ka jiraan sida uu ka sanqarinayo axmed muuse cali oo ka mid ah suxufiyiinta soomaaliyeed suugaantu waxyaabaha lagu cabiro dhinaca haddii media laga sii deynaya haddii af goob ee mujtamacu isugu yimaadaan laga hadlayaba waa iskudubiridaha dagaalka waana iskudubiridaha nabadgelyada labadaba hadba dhinacii loo adeegsado sugaantu qayb ayay ka tahay bulshada soomaaliyeedna way xigataa wayna ka hadashaa waxaa ku dareemi karaysaa xaaflad kasta oo la qabtaa waxaa la sameeyaa suugaanyahan kama marna ninbaa wuxuu yidhi wuxuu yidhi haddaan gabaga uur kuubkiiyo arami kaa keenin asaan olol xanuun iyo jacayl kugu igbaaraynin afka uun baad ka leedahay tixihoo arama yeeshaane qofku markuu doonaya inuu halabuur sameeyaa waa mid maskaxdiisa ku maaxatay ama wuxuun ku kalaftay buu ku guuxaa oo ku gabiyaa haweenka soomaaliyeed ayaa waxa ay nabadda kaga qayb qaataan suugaanta kala gedisan taasoo ay bulshadu si fudud maskaxdooda ugu xambaarto fariimaha ay haweenku ku gudbiyaan suugaanta ayaa waxa ay ku muujiyaan wixii dhacay iyo khasaaraha laga dhaxlay dagaalada sokeeye waxaana ay suugaanta qaybteed noqotaa mid raad weyn ku yeelata taariikhda colaadaha soomaaliyeed dadkuna ay tusaale u soo qaataan marka ay xaaladuhu cakrimaan faadime yaasin jaamac v o a boosaaso
laantaaf soomaaliga idaacadda v o e da ayaad weli naga dhegaysanaysaan iyo barnaamijkii waa go-aankaaga dhallinyarada ku jirta xeryaha qaxootiga ee dhadhaab ee dalka kenya oo tiradoodu aad u badan tahay ayaa qeyb badan oo dhalintaasi ka mida waxay yihiin kuwa xiiseeya fanka iyo weliba heesaha dhalintan ayaa iyagu sheegaya in ay heesaha dhegeysigooda isku dhaafiyaan nolosha aadka u adag ee ay ku haystaan xeryahaasi haddaba wariyaha v o eda aadan xasan tarax ayaa warbixin uu ka soo diray xeryaha qaxootiga ee dhadhaab wuxuu ku eegayaa sida ay dhalinta qaxootiga degani u xiiseeyaan fanka iyo heesaha aadan axmed ibraahim waa fannaan da'yar ku barbaaray xeryaha hambigiisa ugu weynaa waa sidii uu u noqon lahaa fannaan weyn oo masraxyada caalamka ka tuma balse waxaa hamigiisaas hagaldaaciyey dhaqaalo darro qaxootinimo iyo kuwo kaloo badan mataqaanaa hobbigayga ayaa wuxuu jeclaa fanka inta badan waxaan aada u xiiseyn jiray heesaha sida ay tahay markaa in hataa aniga laftirkayga aan wax curiya hataa waan isku dayey waxyaaba aan alifay way jirtaa hadda waxyaabii markaan alifay duruufo awgood yaan haddana mataqaanaa igu kaliftay inaan wixii aanan soo bandhigin oo xagga mataqaanaa haddii maalgelin ahaato haddii qalab ahaato inaan soo bandhigi waayo maxaa kuu qabsoomayey inta aad fan kusoo jirtay imse sanaadna kusoo jirtay hadda fanka ilaa iyo adi in muddo afar sana waan wadaa ha ahaatee inta badan de meel qaxootiyaan iska joognaa meel mataqaanay horumar aada u wacan leh ma ahan
ma jiraan heese aad qaaday adiga way jiraan heese aan qaaday iyo kuwo mataqaanay aniga oo koox aan nahay aan qaadayno mataqaanay adeer two oo toolofkan dhexdiisa mataqaanay waxaa la as-aasay koox la yidhaah tusmo qaran agaasimihii kooxda uu noo dhiibay qaarkood talantaalis ay yihiin qaar aan anigii gabadh aan qaadayno qaar aan mid aan keliga qaaday baa jirta marka heesahaas way jiraan bil mid nooga soo qabo bal heesaha haddii aan iniga soo qabto waxaan inii soo qabanayaa heesaha inta badan hobbigayga wuxuu jecel yahay wadaniga aad iyo aadna aan u dhiirigeliyaa marka heesta mataqaanay aan qaado aniga oo keligay ah baan kuu qaadayaa waana tan dhallinyaroy dhul baanahay muddo badan dhib qabayo idin dhowrayaane idin dhowrayaane dhallinyaroy icaawiya dushaydaad ku dhalaateen dushaydaad ku dhaqanteen moogtihiin wixii dhacay moogtihiin wixii dhacay inuu cadow idhaawacay
alla yaa cizag heestan dhallinyarada iyo sida heesta ka muuqataba nabadda iyo dhiirigelinta ku dheexaan maxaa kugu dheli inaad heestan samayso heestan waxaa igu dhaliyey midhaheeda abwaan shaafici ayaa iska leh oo kooxda agaasimaheeda ahaa anigase waxaan mataqaanaa marka ayada ee uu alifay heesta baa i soo jiidatay marka aniga ayuu dhahay adaa qaadaya heesta haddana se ay tahay wax tiyaatar oo maanta aan mataqaanaa hadda ka hor aan ka qaaday ma ay jirin lowlaa uun hadaha qaar meelo uun gitaar gitaar aan iskaga garaacna mooyeene wax muusig oo ama wax maalgeliyay aysan jirin marka laga soo tago sbootska dhalinyarada xeryaha waxaa kaloo ay ku madadaalaan waa fanka inkastoo fanka noocyadiisa uu badan yahay balse jiilkan cusub waxa ay door bidaan heesaha cusub sida uu qabo dj nuuru oo aan kula kulmay suudyihiisa ku yaal xerada ifo dhallinyarta aada iyo aada waxay u xiiseeyaan heesaha ma aragtaye casriga hadda socda fanaaniinta hadda soo baxay kuwaasoo ma aragta aan is oranay aniga waxay ku raacayaan muusikada iyo wixii lasoo halmaalay iyo quruxda iyo meelaha lagu jilaayo maadaama dadkii hore aysan haysanin qalabka dadka maanta he- loo tumaayo aysan haysanin marka laga reebo heesahan soomaaliga heesaha kale oo aflaanta kaba soo qaada raabka bob musiga regega dhallinyarada noocay kuwaas miyay xiiseeyaan haa adiga qaar rabaa jiro oo sida ma aragtaye remixka oo kale heesta ma aragtaye hees soomaali iyo waxaa jirto een, hees ee, ingiriis iyo waxaas laisku dardaray oo laisku keenkeenay dad je- jecel baa jirto ma aragtaye oo rabo sidii ma aragtaye haddana een, dadka afka qalaad rabaa jiro heesaha een, ingiriiska een, ee, kiswaaxiliga oo ma aragtaye bongoga ay dhahaan englishka dad soomaali oo rabaa jiraan oo aad iyo aad u u rabo u duubto
hadda tusaale noo soo qaado heesaha soomaaliga ee dhallinyaradan jiilka hadda jira ee aada ugu taxan yihiin khaasatan sanadkeed aan soo dhaafnay amaba sanadkan maxaa ka mid a Een, waxaa ka mid a een, ma aragtay heesaha aad iyo aad ay dam- dhallinyarta hadda u dhegeystaan oo misna ay u jecelyihiin studiogeyga markay imaadaan inay ma aragtay ay dhegeystaan ama ay daawadaan waa ma aragtay hees loo salalaa waan salalaa waana tana hadda ma aragtay gadaashaanada ka daaran dhallinyarta taas bay aad ugu waalan yihiin ma aragtay waana hees remix oo ma aragtay een, isla qaadayaan wiil soomaali ah iyo nin caddaan ah oo laisku hees heesaha laisku daray marka ma waxaad leedahay dalabkeeda aad buu badan yahay haa dalabkeeda aad buu u badan yahay oo waxaa waaye si aan maaqulgal ahayn ayaa ma aragtay loo dadka igu igu duub dhahaan ama maamariga igu shub ama dhiski igu duub haddee maqal iyo muuqaal labadaba ay tahayba
adiga maxaa kugu dheliyay inaad stuudiyahan furato ma fankaad jeceshahay mise mise shaq ahaan maad meesha u joogtaa aniga horta een, fanka yaraanteeda ayaan ma aragtay anigoo ma aragtay yar ayaa waxaan jeclaa inaan muusikada iska dhegeysto Een, maadaama aan saas ahaa markii aan soo ma aragtay soo barbaaray waxaan isku dayay inaan ma aragtay studio aan samaysto Een, studioga ugu horeeyay ee fal laga sameeyey ma aragtay ayaan lahaa kolley si- dhallinyarta rayfo way yaqaanaan ee dotcom la dhihi jiray yaan dj ka ahaa ka dambe waxaa ii suurta gashay inaan keligay ma aragtay aan studio aan samaysto aad baan u jeclahay ma aragtay inaan ma aragtay shaqooyinkan noocan ma aragtay aan u qabto waa hamigeyga ayaa ku jiro oo ilaa yaraanteed ayaan kusoo riyoon jiray inaan dj noqdo ugu dambeyntiina waxaan jeclahay insha allah inaan fanaan noqdo heer intee laegyaad rabtaa inaad ka gaarto dhanka fanka amaba djnimadaada wallaahi hadda heerka ma aragtay ugu sareeya hadda haddii aan dhaho ayaan joogaa waa beentay laakiinse heerka ugu sareeya ee ma aragtay ifo dj nin dj ah uu ka qabto xeryaha qaxootiga ee ifo ayaan ahay oo waxaan dubaa aroosyada waxaan saarahay graphics waxa loo yaqaano oo ma aragtay laga sa- laga sameynin xeryaha eh, studioga ifo ku yaalo studio sameey ma jirto aan aniga ka ahayn backgroundka iyo ma aragtay sawiraanta iyo waxyaabahaasaan ku hagaajinaa adi bes dj hadda waan ahay balse waxaan aad iyo aad ma aragtay ku haminayaa in aan noqdo laba mid big dj oo la yaqaano oo ma aragtay caan ah oo caalamka caanka ah sida hadda ife iyo ma aragtay saddexda xero caan oga ahay inaan ka noqdo iyo inaan fanaan aan noqdo ma aragtay caana fanaanka aan jeclahay oon ku hirtoona waqti kasta oo uu yahay xasan aadan
aadan xasan tarax v o a xeryaha qaxootiga dhadhaab
haatanna waa qaybtii u dambaysay ee barnaamijka waa go-aankaaga oo ah qaybtaan ugu tala galnay su-aalaha waxaa caawa barnaamijka marti ku ah oo su-aalaha dhallinyarada ka jawaabaya shiine cabdilaahi cali shiina khiyaar madaxa dhallinta kooxda fanka ee waayaha cusub oo ku sugan magaalada nairobi kooxda waayaha cusub waxay qaadaa heeso soomaali ah oo la casriyeeyey oo ay u qaadaan qaabka raabka iyo hib hobka loo yaqaano heesahooda waxaa ku jira kuwa ay dhallinta uga digaan dhibaatooyinka ka jira soomaaliya sida nabad la-aanta haddaba shiina khiyaar ayaan ugu horreyn weydiiyey bal in uu ii sheego dhallinyarada ku sugan soomaaliya iyo weliba dalalka dariska iyo doorka ay ku leeyihiin fanka soomaaliya ee xilligan runtii maanta waxaa oran karnaa dhalinyarada soomaaliyeed dhib badan baa haysta waa kuwa dalkii burburiyey waxaa dalka burburiyey runtii waa dhalinyaro aidiyada dadka waaweyn ka timid haddana sidaasoo tahay dhalinyarada soomaaliyeed xiliyadii dambe waxay sameynayeen waxay qeyb ka ahaayeen dabadhiska iyo maaragtay nooleynta dalkii iyo dhiirigelinta runtii fanaaninta soomaaliyeed ee dada dayarta ah runtii waa wax aada iyo aada loogu farxo doorkooda waxay sameeyeen abaabul aada u weyn waxaa arkaysaa dhalinyaro fara badan oo qurbaha ku nool ama dalka gudihiisa ku nool oo runtii guruubyo la baxay sidanadoo kale magacyo samaystay fanaannimo oo runtii sameynaya heese aada u fara badan oo arkaysid in ujeedkoodu ay tahay inay dalkii dib u dhisaan ama maaragtay ama dadkii wacyigeliyaan ama dhiirigeliyaan ama runtii ay sameeyaan horumar ku sameeyaan fankii soomaaliyeed runtii dadku badan ay aaminsan yihiin in dowladdii hore la dhacay waa tahay shiina sidan la socono dhalinyarada soomaalidu inkastoo dalka dagaal ka dhaceen oo dhibaato oo ay la kulmeen haddana waxaad moodaa in fanka iyo sboortiga oo kale ay aada u jeclaayeen laakiin xiliyadan dambe lixdii sano ee lasoo dhaafay kooxaha islaamiyiintu markay soo baxeen ay mamnuuceen oo taasina ay niyad jab ku noqotay oo ay noqotay caqabada lasoo gudboonaaday siday kuula muuqata adigu markaasi mamnuuciddaasi lagu sameeyey iyo ishortaagaasi dhallinyarada laisku hortaagay hiwaayadaasi ay iyagu jeclaayeen ee dhinaca fanka iyo heesahaba runtii waa waxaa oran karaa waa waa caburin aada u weyn ama isheeg qeyb qeyb kamid a qofka xorriyaddii oo laga qaaday runtii waxaan ognahay in islaamiyiintu ay mamnuuceen heesaha una arkaan qofka heese inuu murtad yahay ama ama uu dil ugu xukmo yahay taasoo ujeedkooda ay tahay in ay dhalinyarada ka hor istaagaan waxay xilidiilaha ama xiisaha u hayaan ama ay runtii ay kaga mashquuli lahaayeen dhibaatada iyo brobalemka dalkii ka jira ujeedada ay leeyihin islaamiyintuna ma ahan inay fanka dhalinyarada u diidayaan runtii saa ognahay laakiin waxa weye ujeedkoodu in dhalinyarada ay fanka u isticmaalaan hab wacyigelin ah taasoo dadka ay kaga baraarujinayaan in jihaadka uusan wax jira ahayn ee nimankan wadaan in isheeg qof la dila ay xaaraan tahay in argagixisadu shabaab ay yihiin qayb kamid a alqaacida oo ah baalkii runtii dad adduunyada dhibaato ka abuuray ama ah dad diidan nolosha aadanaha runtii waxaan ahayn waayaha cusub haddaan ka hadlo ee dhalinyaradii ugu horreysay ee fanaaniin soomaaliyeed ah ee runtii ishor istaagay ama ka hadlay ama ka heesay ee halista iyo dhibaatada shabaab ay leedahay taasoo ujeedkeedu ahayd inaan dhalinyarada soomaaliyeed ka wacyigelino halista ay leedahay waxaa laogyahay inaanu bilownay gubaabada noocaasa two thousand sevenkii albamkii dhalinyaro ee ku jiray heestii qarax iyo heestii ka dambeysay haysdirin iyo runtii albamkii ka dambeeya yaabka al-shabaab ama noobta al-shabaab ee runtii aada loo wada yaqaano ujeedkuna wuxuu ahaa in aanu dadka ku baraarujino argagixisadu iyo shabaab inay yihiin halis jirta oo muuqata oo halis ku ah dhalinyarada soomaaliyeed duqowda soomaaliyeed iyo gediga soomaaliyeed oo dhan runtii markii heesahaas ay soo baxeen shabaab waxay bilaabeen u arkeen in dadku moobiladii ka daawanayaan ama idaacadii ka dhiga ama internetkii sidaa darteedna waxay istuseen inay mamnuucaan laakiin waxa la yaabka waxa weeye ayagoo dhahaya heesuhu waa xaaraan bee haddana ayagu mar walba waxay isticmaalayaan heeso ay dhalinyarada kusoo jiidanayaan ayagoo raba inay u isticmaalaan in barbuqaandadooda ay uga dhigaan sax waxa u dambeysay oo aan ognahay heestii u dambeysay ee soo saareen ahayd loodhan jiray tafika nairobi baka roma oo runtii af soomaxili lagu raabgaraynayay taasoo ujeedkoodu ay tahay in dhalinyarada soomaaliyeed ayagu ay dhiyadooda ay u gudbiyaan laakiin ayagu waxay diidan yihiin in ay dhiyada fiican ee iyada ko- iyaga ka hor imaanaysa ee suudaanta ay diidaan waa tahay idinka markaad eegto waayaha cusub waa idinka sidaad ii sheegtay soo saaray n uh, suugaan markaasi aad al-shabaab idinkuna n fikirkooda uga hor imanayseen waxaa jiray hanjabaado ururka shabaab idinka yimid maxay idiin dhintay hanjabaadahaasi n hawshiina idinka heesihii iyo wixii aad wadeen Eh, runtii eh, halisaa nooga yimaada aada iskaga badan yihiin Eh, waayaha cusub aas ahaan eh, runtii dhib badan baa naga soo gaaray hanjabaado fara badan baa naga soo gaaray waxaan soo koobi karra maahan laakiin waa wax eh, runtii dadku ay wada og yihiin orkooda shakhsiyan adiga markay noqoto maxaa hanjabaada oo ururka al-shabaab kaaga yimid oo adiga kula soo darsay maxaad noo sheegi kartaa aniga waxaa ila soo dirsay eh, dadkuna aada u wada ogyihiin waxaa kamid a eh, eh, ficilkii ay sameeyeen two thousand sevenkii dhammaadkiisii ay ahayd in aniga la khaarijiyo eh, runtii loogu talagalo xabado badan ugu dhuftay ilahay naga kiciyey ujeedkeeduna ay ahayd eh, in eh, waayaha cusub afka qabtaan maadaama ay og yihiin inay yihiin dhalinyaro qaxooti ku ah wadan kaleeto oo runtii aan u joojinaynin eh, wax walba hadday baani garayaan ama hees walba ay mamnuucaan laakiin aan joojinaynin ayagoo taas ka duulayaya waxay isku dayaan jabaado badan kadib inay faal isticmaalaan waxaa la ogyahay gabar kaloo naga mid ahayd in eh, wejiga sidii bartimeeda looga jeexo lagu yiri waxa aad dadka ku fasahaadinaysid ama mujahidiinta aad ku caayaysid waa wejigan quruxda badan Eh, marka bal hadda orod eh, kaamarada soo hor istaago mujaahidiinta wax ka sheeg Eh, runtii eh, waxaa kamid a eh, dhalinyaro fara badan oo anagana kamid a oo la dhibaateeyey oo dhib loo geystay oo aan la wada ogyahay Eh, hanjabaaduna waa mid iska socoto dee haddeer eh, socota eh, mar walbana socota laakiin eh, waxaa farxadii ah eh, inaan dalkii tegay oo muqdisho laba jeer aan iskaga daba laabtay anoo u gogol xaaraya eh, barnaamijyo waaweyn oo ka qabana dalkii oo baabuuro isbikere ku xiran yihiin iyo festivaalo somali sunrise sidoo kaleeto aan booqday ceelasha biyaha oo runtii ahayd meelihii hanjabaada laiga soo duri jiray sidoo kalena aan dhex istaagay magaalada afgooye oo maalmo aan joogay weliba anoo eh, runtii videoyaal qiimo badan kusoo galay eh, ku sameeyey Waa eh, tahay.
buundooyinka eh, buundada weyn iyo buundada yare afgooye runtii ujeedada u tagana waxaa ahayd in eh, runtii meelihii ay ku xoog badnaayeen ee runtii hanjabaada ama dhibaatada laga soo maleegi jiray runtii inaanu annaga uga dambeynay kuna damaashaadayno ummadana nabadii iyo baraarujiii dibudhiski aan kala qayb qaadanayno waa tahay waxaa igu maqaalaa in bisha soo socota aad damacsantihiin inaad bandhig ka samay ku samaysaan n magaalada muqdisho muxuu yahay bandhigaasi maxaa ujeedadiisu tahay yaana idinkala qayb gelaya Eh, waa su-aal aada iyo aada u fiican eh, waana kaga mahad celinayaa eh, runtii waayaha cusub eh, muddooyinkan waxaan qaban qaadinaynay eh, barnaamij weyn oo la yidhahdo somali sunrise ama somali reconciliation peace festival oo aan ugu talagalnay inaanu ka- ka sameyno gudaha dalka soomaaliya si aanu qeyb uga noqono eh, dib u dhiska dalka iyo dib u dejinta nabadana aan u taageerno iyo dowladda soomaaliyeed ee maanta kumeel gaar ka baxdayna aanu garab ugu noqono kala qayb qaata eh, nabadeynta dalka sababta waxaa laogyahay in dowladdu aysan keligeed wax walba qaban karin haddii ay shacabka taageero ka helin sidaa darteedna loo baahan yahay eh, ka fanaanka inuu fanaan fanaannimadiisii bulshada iyo dibadhis kala qayb qaato eh, kan eh, injineerka inuu guryihii iyo rinjiyantii xataa lacagaanha ku bilaabo uu kala qayb qaato eh, program noocaasoo ballaaran baanu qabanaynay eh, waxaana waa dhaweysa tagnay eh, laba weyn ka hor magaalada muqdisho oo saddex guud aan soo joognay eh, iyo magaalooyinka ku dhow dhow sida abgooy iyo ceelasha biyaha oo kale Eh, ujeedkana waxay ahayd inaanu dowladda kala tashano eh, hawsha aanu qabanayna iyagoo aada u soo dhoweeyey aadna ra-iisul wasaaraha iyo xukuumadda iyo gobolka iyo guddoomiyaha gobolka ay aada usoo dhoweeyeen shacabkana aan la kulanay sidoo kalena xamar waxaan kula kulannay ilaa lixdan hay-adood oo local ah oo magaalada ka jira kuwaas oo aan u bandhignay qorshahanaga iyo waxaan sidaan ugala qayb qaadan lahaayeen ujeedkana waxaa weeye inaanu magaalada muqdisho aanu ku samayno bandhig faneed aada u ballaaran kaas oo meel barxada aan ku qabanayno magaalada aanu ka dhisno stage aada u weyn aanu ku xirno iskriimo waaweyn oo dadku ay daa- ay ka daawan karaan ee layrarkii kala duwanaa qiicee ee runtii aan iskugu keenno fanaaniin fara badan oo oo dalkii dibadda ka imaanaysa oo anagu hormuud u nahay Eh, sidoo kalena waxaan u mahad celinaynaa walaalka walaalkay keenaan oo runtii bilowgii programyadan qayb nagala ahaa ee aadna ugu- ugu howlan in hawshan ay sas u noqoto ee si bulshadii ay u hesho wacyigelin waxaana jecelnahay in waftigiisa uu nagala qayb qaadan doono haddii ilaah yidhaahdo waa tahay n waa hagaag waan kugu soo noqonayaa bal waxaan doonayaa mid ka mid a dhallinyarada inaan khadka soo geliyo isagu su-aal ku weydiiyo n magacaaga iyo meeshaa joogtid iyo su-aashaada ma- magacaygu waa cabdirasaaq cabdulaahi ismaaciil oo jooga muqdisho waa tahay cabdirasaaq soo dhowow maxaad weydiinaysaa shiine khiyaar su-aasha siina aan weydiinayo walaal waxay tahay waayaha cusub maadaama ay yihiin dhalin ayagu u istaagtay sidii fanka dib ay ugu soo nooleyn lahaayeen door caynkee ayay ku ay ka qaadan karaan nabadeynta dalka iminka ka socota waa taa waad maqlaysaa shiina khiyaar waa mahadsantaha walaalkay runtii waxaana qaybtanada waxaa weeye inaan taa inaanu bulshada ku dhiirigelino nabadda xasiloonida iyo in dawladda ay taageeraan iyo in maanta ummaddu ay isku tashato iyo in la iscafiyo iyo in dadku waxay kala tabanayaan ay xaliyaan oo walaalnimo lagu dhamaysto iyo in layska iloobo dhibaatadii iyo halistii horeysay taasoo ujeedkanagu ay tahay inaanu gaarsiino dalkii dalkiina aanu ka shaqeyno runtii taasi waa mid midda kale aan ka qayb qaadanayna waxaa weeye in aanu doorka aanu leenahay faneed hal abuurnimada iyo suugaanta ah inaanu ku gudbino bulshadiina aan ula nimaano annagoo taageerayna nabadda iyo xasiloonida haddii ilaah yidhaahdo waa tahay waad mahadsan tahay dhegeysto kale aan u baaqayaa magacaagi meeshaad joogtid iyo su-aashaada walaal magacaygu waa siciid maxamed askar waxaan joogaa magaalada hargeysa waa tahay siciid maxaad weydiinaysaa barnaamijka waxa marti ku ah shiina khiyaar madaxa iyo guddoomiyaha kooxda waayaha cusub ugu horeyn horta aad baad umahadsantihiin gacasiis iyo ada v o da waana salaamayaa fanaanka ku martida barnaamijka waxaan weydiin lahaa alfanaan shiine ahna hormoodka waayaha cusub kooxda waayaha cusub waxay soo kordhiyeen ama fanka kusoo kordhiyeen hanaan casri ah oo hanaankan raabka ee reel macnihii reer galbeedku ama fankan reer galbeedka casriga bay soo kordhiyeen oona hore fanka soomaalida ulahayn ama uu ku yaraaba fanka soomaalida aynu ognahay maanta heerka uu marayo muxuu hanaankaa cusub ee la jaan qaadaya fanka casriga ee caalamka uu ka tari karaa ama doorinteeleeg ayuu ku yeelan karaa soo nooleyntii fankii qiimaha lahaa tariya qaar ee soomaaliyeed waa tahay shiina khiyaar waa mahadsantahay walaalkay waan ku faraxsanahay su-aashaada qiimaha leh horta marka koowaad anagu maana la imaanin sugaanta reer galbeedka laakiin waxaanu nooleynay fan hidiga dhaqan aan ulahayn laakiin bulshadu ay runtii ay la ilowsiye ama laga dayacay runtii waxaan ognahay fan kaliyaa raabka inuu ahaa dhaqan soo jireen soomaalida ay lahayd tusaaladeed haddaa kusoo qaata waxaan ognahay ka ab ka ab ilaa odaygii soomaali ahaa in ummadda soomaali ciyaalka cunug walba oo dhasha ama carruurta markay noolaa ay iska yimaadaan in la oran jiray guugo gomasor xalalad xabage magaca gobolada qaar laga oran jiray guugo lamin lamina tabarak satena ubarig laga oran jiray runtii waxaa ognahay in xataa qabaa'iladu ay marna isku faanin jireen marna ay isku caayi jireen runtii sida lagu hayo qeybaheeda oo kale waxaan ognahay walasaqadoo kale oo runtii hip hop laftiga raab ah hip hop ah waxaa kaloo jira reegihii oo kale oo dhaantadanadii ama ama saarkii oo kale ah oo runtii aan leenahay walaalow marka waxaa oranayaa fanka noocaas ee annagu aan abka ulahayn laakiin xilligii fanka soomaaliya nooloynayey xilligii dadkaa nooleeyey ee waktiga fiican geliyey ee runtii fanka soomaaliya qeybta hadda la yaqaan noo nooleeyey aysan wakti gelin runtii haddaan soo nooleeyey horta waxaan isku arkaa inaan ahay nin fan nala ka dhacay in aan soo nooleynay aan rabno in dhaqanka waxaan ulahayn ee nala ku adabin jiray inaanu soo ceshano horta taas halkaasa ugu jawaabay walaalka ku dhiirigelinayaa wax walba waxaan aan aaminsanahay in ummadda soomaaliyeed ay yihiin dad reer guuraa ah reer guuraagana meel alla meeshuu tago dhaqankiisa uu asagu dhaqan ka dhigto oo la qaato marka waxaa oranaya walaalkay haddii shalay dibaddan oo kaa keenay daari taataa la oran jiray iyo dason maanta ninkii daataaga sameeye maanta adduunka wuxuu soo sameeyey waxa layaha hamar iyo iyo ishag iyo benis iyo leyla calaawi iyo runtii waa la qabsanay runtii waxaa oran karaa marka hip hopku waa tadawur lagu soo kordhay waxaan rajeynaya tadawurkaas inuu qeyb ka noqon karo horumarka dalka dib u dhiska dalka dalka caalamkana aan la jaan qaadi karno la joogi karno talaadoo kaleeto hip hopku sidiisaba wuxuu qeyb ka yahayba fariin in lagu gudbiyo wuu uga fiican yahay heesaha kaleeto sababto ah hip hopku wuu ka xamaasad badan yahay wuu ka music fiican yahay wuu ka ijaan fiican yahay dhalinyaraduna waa aragtay sember dhalinyarada soomaaliya ayagoo fanaaniinta qiimaha badan heesahoodii heli kara baa waxaa arkaysaa baadiyaha kuwa joogo heese americaan ama ama sawaax ama ama afrikaan dhegeysanaya oo jeclaanaya ayagoo luqadii garanaya laakiin anagu waan ka bedelanahay oo waxaan hip hop ku isticmaalnay inaanu bulshada ku ayino ku dhiirigelino xorriyadda ku taageerno nabadda ku taageerno xabsinimada kaga hor imaano isha dowladnimadana ku ayino waa tahay waad mahadsan tahay shiine goormaa la qabanaya markaa bandhigan aad bisha dambe kusoo bandhigaysaan magaalada muqdisho bandhig faneedka taariikh ahaan goormaa la qabanaya runtii waxaanu qabanaynaa bisha maaj haddii ilaahay yidhahdo bartamaheeda haddii ilaahay yidhahdo wakhti cayiman ma jiraa ood noo sheegi kartaa Eh, runtii eh, meeshii waktiga waa ognahay eh, meesha lagu qabanayo waa ognahay qalabka xataa already qaybaan rarnay oo is- is- istejadii iyo iskriimadii iyo iyo generaatoradii iyo ah, baalka speakeradii oo dhan waa rarnay laakiin xoogaa fay securityga eh, maadaama dalka ay jiraan dad iska xun eh, jecel inay ummadda dhibaateeyaan ama qarannimadooda dhibaateeyaan runtii waxaanu go-aan ku gaarnay in xilliga aan hawsha ay leedahay aanu shaacino daydka laakiin aysan naga hor dhacin eh, runtii aysan naga hor faa'iidaysan waata ugu dambayntii marka maxaad idinkoo ogin magaalada muqdisho amnigeedu oo aan laysku halayn karayn oo iminkabaad leedahay en, f- uh, security darteed amni- amniga jira darteed en, wakhti cayiman idinma sheegi karo maxaad filaysaan markaa bandhig faneedkaasi muqdisho oo aad ku qabanaysaan bisha soo socota maxaad filaysaan inuu idinka soo baxo waa su-aal aada iyo aada u fiican eh, waayaha cusub eh, uguma horreyn eh, programyo eh, boqolaal kun oo qof laiskugu keeno oo la qabto eh, horaan experience sidaas u lahayn eh, runtii xaafaddaa ku noolna islii dhibka ka jira soomaaliya muqdisho ka jira uu ka jiro runtii qaraxa muqdisho ka dhaca wuu ka dhacaa eh, dadka waa waa ku dhintaan eh, runtii dowladda waa qabta kenya in argagaxiso fara badan ee shabaab eh, ay soo galaan kenya la raadinayana saasay tahay haddana eh, waxaanu ku qabanay kenya oo lawada ogyahay kowdii luuliya hadda u dambeysay oo aanu lixdan kun oo qof ka badan aanu iskugu keennay saasay tahay haddana waxaanu aaminsannahay halista ka jira marka ay sidii aanu ka taxadiranay inay xamar nooga horeyso laakiin waxaanu u aamin xamar inaanu soo qiimeyno amniga iyo nolosheeta laakiin waxaanu soo aragnay amni laysku hadleyn karo Eh, waxaanu la kulnay madaxa ugu sarreeya nabad sugidda wasiirka arrimaha gudaha eh, taliya eh, booliska wasi- ra- wasaaraha wasiirada eh, runtii eh, gudoomiyaha gobolka tirsan runtii eh, shacabkii runtii waxaanu aragnay in in ay muqdisho kun jeer ay ka ammaan fiicnayd eh, xafladihii aan ku qabanay sidii eh, shacabka soomaaliyeed aan iskugu keennay taasaana dhiirigelisay waxaan aaminsanahay inaanu qaban karno Eh, ujeedkanaguna waxaa weeye goolkanaguna waxaa weeye ama meesha aan higsanayno eh, in la arko shacabka soomaali oo hal meel iskugu wada yimid hal stage oo kuwa adduunka laga dhiso oo hortooda uu ka muuqdo fanaaniin caana hortooda ay ugu heesayso Eh, runtii sawirka noocaas ah eh, runtii in caalamku uu arko oo loo arka muqdisho meel wax walba laga qaban karo laakiin eh, runtii taas waxay furaysaa halista hadda la sheegayo oo runtii laga baqayo ama dheedka u sheegi weyne inaanu beenino oo muqdisho wax lagu qaban karo muqdisho kun jeera waxay ka ammaan badan tahay magaalooyin fara badan oo bariga afrika ku yaala waa tahay ugu dambayntii barnaamijkan en, qeybtiisa ugu dambaysa en, heesaha iyo sugaanta waayaha cusub ee dhinaca nabadda iyo dhallinyarada eh, wacyigelinta ka sheekaynaya maxaad soo qaban lahayd ood luuqdaadana marka hore ku luuqeyn lahayd kadibna aad dhegaystayaasha si aan ugu ciyaarno u dalbi lahayd Eh, runtii eh, eh, waa jeclaan lahaa bulshadeena u ciyaartaan eh, heesta la yidhaahdo dhibaatada waa la iska dhaafaa dalkaaga loo dhintaa dhulkaaga la fiirsadaa dhexda waa loo xirtaa runtii heestaasaa oran lahaa eh, in eh, aan u doori lahaa dhalinyarada soomaaliyeed inay eh, ila dhegeys- eh, ila dhegeystaan si fariinta nabadda ay u- iyo dibdhiska ay u gaadho waa tahay aad baad u mahadsan tahay shiina akhyaar heestaasna dhegaystayaashana waan u ciyaarayaa aad baad ugu mahadsan tahay ka qaybgalka barnaamijkan aada u maafin tahay eh, waan kaa nabadgelinayaa
kasabaqa shiday hadal telefoon baali soo diray jibilaha shiray durbakaa dhima dabkaada dabin asakaatiga dhalintaa dirin nabadana dhowr waya dheeftida dhaxda soo xira yaad dheeshide dhaliilaha daa iyo dhoortaba waxaan kuu dhibin dhaqalkani dheer nabadkaa dabe intaadana dhaaf duwadaha jarin dhaxantayside
codkaasi iyo muusikadaasi macaan ee heesta dhibaatada waa la iska dhaafaa ee ay ku luuqaynayaan kooxda waayaha cusub ayaan ku soo gebagabaynaynaa barnaamijkeennii waa go'aankaaga iyo weliba guud ahaan idaacaddeenna habeennimo intaan mar kale kulmi doonno sidaas iyo nabadgelyo
Dhaxantaa hays dadka dhaafne ismaqanaduwe aan dhabayne dhulka qaadne dayac iyo gaxan daabadayne aan dhufaysne gacanta iibi ruuxana isi dhiiladan raac dhaawaqayna iyo ku dhaafe wadnaha ku dhab dhartadana saa wadnaha ku dhab dhartadana
dhaqsabaqashide hadal teefo waali soo diray
This program has come to you from the Voice of America, Washington.